واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
xusuusta markaad ahaydeen kuwa tira yar oo lagu daciibsada dhulka cabsanaya si aan dadku idiin kala dafin markaasuu idin siiyey hooye aamina oo idinku xoojiyey gargaarkiisa oo idin siiyey wax ka mida waxyaalaha wanaagsan inaad ku mahadisaan alleh